aada umahadsan tahay maxamedow sidaan ka warhayno maalmahan waxaa magaalada baydhabo ku sugan gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wixii libaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu hogaaminayay ee maalintii shalciyay uu ka qayb galay furitaanka kalfadhigii shanaad ee xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya oo shalay si rasmi ah uu gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya isaga u furay fadhigaasi waxaana uu kula dardaarmay xildhibaanada inay markaasi gudugalaan ansixinta sharciyada ee waktigan horyaala baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaa lagu wadaa aduu ilaahay awooda le uu raalli ka noqdo gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo wasiiro koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan ayaa ku wajahan degmada xudur ee xarunta gobolka bokool gudoomiyaha golaha shacabka booqashadan uu ku tegaya degmada xudur maadaama ay kamid tahay deegaanka uu asaga deegaan doorashadiisa uu safar sidii uu kogan lahaa xaalada dhabta ah ay ka jirto degmadaasi xudur ee xarunta gobolka bakool waana mas-uulkii ugu horeeyay noqon doonaa maanta taga oo dowladda federaalka soomaaliya ka socda dowladihii dalka soomaaliya soo maray aysan jirin mas-uul ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya inay markaasi tagaan gudoomiyaha baarlamaanka maanta markuu tago sida mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya ay noo sheegeen wuxuu booqan doonaa qeybo kamid ah magaalada xudur ee gobolka bakool ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo iyagu kasoo barakacay degmada rabtawre iyo degmada yeglow oo ka tirsan gobolka bakool kuwaasi oo muddo hal sano bar ka hor al-shabaab ay la wareegeen islamarkaana dadkii deegaankaasi degnaa ciidamadii iyo maamulkii halkaasi ka jiray dhammaantooda ay waktigan ku sugan yihiin degmada xudur ee gobolka bakool ee mas-uuliyiinta degmada xudur in badan ay ka qayla dhaamiyeen in culeysyadaasi faraha badan ee dul saaran ay dowladdu markaasi ka qaado walow maamulka koonfur galbeed aysan jirin tallaawin arrintaasi lagu qaadaya markaa dadkaasi ka dhibaatada ka qaba dadkaasi faraha badan ee jooga gudoomiyaha baarlamaanka dadkaasi barakacayaashaasi ayuu ayaa la sheegay inuu booqan doono iyo dhammaan maamulka degmada xudur uu kulamo la qaadan doono isagoona wax ka weydiin doona xaalada guud ahaan ay ka jirta degmada xudur iyo deegaanada kale hoos yimaada ee gobolka bakool waxaa xusud mudan muddo shan sano ah degan deegaanada ama gobolka bakool waxay kamid tahay deegaanada sida weyn ay go-doonka ay u saaran tahay dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan aysan jirin wax ganacsi ah oo gaadiidka kala duwan aysan tegi karin marka laga reebo kolonyo ka tirsan ciidamada amisom ee markaasi galbiya oo halkaasi geeya ganacsiga dadka ganacsatada ee ugu timaada magaalada muqdisho ee magaalada muqdisho marka taasi waxay ka dhigeysaa maanta maxamed mursal inuu halkaasi u gurgalo xaalada nololeed iyo midda dhaqaale iyo guud ahaan mid amni ee ka jirta degmada xudur isaga iyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo isagu tiro dhowr jeer ah ku tagay degmada xudur ee gobolka bakool hase ahaatee maxamed mursal ayaa maanta noqonaysa markii ugu horeysay uu tago isla markaana dadkaasi dhibaatooyinka haysta kala duwan u gurgeli doono sidii markaa dowladda federaalka soomaaliyana u gudbin doono sidii wax loogu qaban lahaa